aada umahadsan tahay waxaa hore loo dilay nin nabadoon ah oo nabadoonada reer hiiraan kamid ah oo beledweyne magaciisa la yidhaahdo cali cabdile shiila oo ku magac dheera cali santuur ayaa waxaa loogu dilay deegaanka looqo yelow halkaas intaa laga soo qaaday waxaa madaxa looga gooyey meel magaalada u jirta shan kilomitr ninkaasi wuxuu kasoo jeeday hadda deegaankan hadda beledweyne gaar ahaan deegaanka hadda looqo yelow aan ka hadlayno kacdoonka waxaa meeshaas ayuu ka dhashay markii hore waxaana hadda abaarihii xalay saddex saac iyo barti ayaa waxaa ka dhacay ciidamada deegaanka soomaalidan hadda inta badan ay u taqaano macaawisley dalka soomaaliya inta badan garab dagaalamo ciidamada amison iyo kuwa dawladda soomaaliya maamulkana garab ka haysto ayaa waxaa ku qaaday xalay abaarihii saddexda saac iyo barti dagaal meeshaas waxaa lagu dilay nin sargaal ah oo u qaabilsanaay deegaankaasi looqo jeelow dhinaca galbeedka ugu qaabilsanaay magaalada beledweyne iyo laba askari oo kale oo istaafyadiisa meeshaas guud ahaan saddex ku dhimatay iyo iyo laba dhaawac ayaa ciidamadaas ay ay gacanta la heleen maxamed macalin cusmaan waxaad sheegtay in la dilay nin nabadoona oo deegaanka luuq jeelow ka soo jeedo yaa dilay maxaase loo dilay sababtu maxay ahayd waa mahadsan tahay shabaab inta badan waxay sameeyaan nabadoonada culamaawadiinka saraakiisha dadka aqoon-yahanada ah dadka berimajeydada ah oo dadka wax u dhaho oo dadka wax u garto oo dadka wax baro ardada jaamacadaha kasoo baxa intaas ayay shabaab dilaan taas wuxuu soomaaliya dhammaanteed xuduudaal ay u tahay nabadoonadii horeyba isdili jireen ayuu kamid noqday nabadoonkaas oo caamka ka beledweyne nabadoonkaas ayaa la dilay ciidamada deegaanka kacdoonkaas ayay ku kaceen dhammaan muxuu ahay meel kasta ay joogaan marka aad leedahay ciidamada deegaanka ama sida aad u sharaxday soomaalida qaar ay u yaqaanaan macaawisley ma waxaad ka wadaa ciidan dowladeed ciidan gobol mise waa ciidan qabiil oo beeleed ciidamada waa deegaanka marka la yidhaahdo waa dadka deegaanka kasoo jeeda la yidhaahda muxuu ahay meelaha ay degan yihiin deegaanadaasi ciidamada dawladda ma aha kuwa amisoomna ma aha ciidamada deegaanka hadda aada maqashay waxaa la yidhahdaa deegaankaas ciidamo dadka kasoo jeedo shucuubta shacabka waxaa la yidhahdaa ciidamada deegaanka weliba waxaa looga daraa macaawisley dalka soomaaliya degmooyinkeeda inta badan markaa la xureynayo waa ka barbar dagaalamayeen ciidamada amisom iyo kuwa dawladda soomaaliya ayay ka barbar dagaalamayeen waa ciidamaha oo muxuu ahay deegaanka soo jeeda oo sababto ah meesha la maraayo xubka la maraayo jidka beerta oo meelaha shabaab ay geli karaan intaasoona dadka kaoo kala yaqaano wa mudane guddoomiye haddii aad bal ciidamada deegaanka sharaxaadooda halkaa oga baxdo soomaalidu uma fududeyn in dad is-abaabulay ee al-shabaab weerar ku qaadaan oo ay guulo kasoo hoyiyaan amison iyo ciidamada dowladda ayaaba la tacaalaya oo shaqo badan ku jira marka say ugu fududaatay macaawisley in ay guul kasoo hoyiyaan oo sida aad sheegtay nin madaxa ay soo qabtaan aada umahadsan tahay ciidamadaasi ee deegaanka waxaa la shaqeynaya maamulka iyo amisom iyo ciidamada amniga soomaaliya gaar ahaan beledweyne laakiin xogta iyo deegaankaas meelaha la maraayo ayaa iya aqoon dheeraada u leeyihiin laakiin waxaa gacanka siinayay xoggaasi iyo abaabulkaas oo ciidamada muxuu ahay maamulka iyo ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida waa garanay marka gacan baad siinayseen laakiin shaqada ciidamada soomaaliya iyo amisom baa qabtay ninka la qabtay ee madaxda aad sheegtay in uu al-shabaab yahay magaciis muxuuse al-shabaab u hayay waa mahadsan tahay waxaa la yidhahdaa ninkaas cabdi cali dhagaweynaa la yidhaahdaa ayaga marka waa cabdiraxmaan ay ula baxa laakiin si anagan u naqaano cabdi cali dhagaweyn ayaa la yidhaahdaa waa waa amiir oo u qaabilsanaha galbeedka magaalada beledweyne howlgalka annagoo waxaan ognahay sideeda qof markii xil loo dhiibayo uu sanadkiisa waa in afartan ama wax lamid ou gaaro laakiin shabaab qof hadduu shan iyo toban sano gaaro ama wax lamid gaaro waxaa laleeyahay ninka hebel la yidhahda waa amiir wey marka wuxuu amiir u ahaa iyagaa laakiin yaqaana laakiin anaga waxaan ognahay inuu dadka amiirku dhinaca dhibaatada uu ahay beledweyne galbeedkeeda oo dhibaatada faraha badanle ama dadka ha lagu dilo ama xoolaha laga dhaco ama beeraleyda hala dhibaateeya inuu dhinacaas amiir u ahaay ama anagaan ognahay laakiin ayaga waxaa amiir u ahaa anaga garamayo goobta uu dagaalka ka dhacay ma magaalada luuq jeelow laftirkeeda mise waa deegaan ku dhow meesha uu dagaalka ka dhacay waa bartamaha magaalada luuqa jeelow bartamaheeda waa goobaha lagu casheeyo maqaayidaha guryaha ay ku yeelaan waa waa meeshii bartamahooda oo weliba ay ku qaadayeen cashuuraha ay ku qaadi jireen bal sharaxaad dheeriyaa naga sii marka ninka lasoo qabtay ma ogiye khasaaraha intuu la egyahay labada dhinacba khasaaraha dhinacan ciidamadan hadda halkaas u duulay wax soo gaaray malaha dhaawac iyo dhimisho midba wax soo gaaray malaha iyagoo guushooda wato nabad qabayso soo noqdeen laakiin meeshaas waxaa ku dhimatay laba markii hore ku dhimatay amiirka kullaba dhaawacna saddex ayuu ahaay kadibna dhaawac mid kale ayaa u dhintay saddexa saas ku noqdeen labana waa dhaawac intaas waxaa ka dheer ay sameeyeen markii arrimaha ay dhaceen kadib dadkii deegaanka ahaayo oo caadiga ahaayo oo loo qajeelo ama agaarkiisa deganaayo oo shacabka caadiga ama beerley ha noqdaan ama maqaayiley ha noqdaan ayaa isaga ilaa dhowr qof sideed qof iyo sagaal qof xawaali saas ayaa lagu sheegay labadii saac ee laba iyo tobankii saac ilaa toddoba saac inta u dhexaysay aruurisha ay u galeen